aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir ee maanta waa mar kale iyo weerar culus oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waayadii lasoo dhaafay waxay indhuhu ay ku sii jeedeen ee dhanka degmada moqokori ee gobolka hiiraan halkaasoo ay kaabiga ku hayeen ama ay kulaalayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab si lamida sida la filayey saaka ayay wax u dhaceen ama barqanimadii maanta ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyada ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan halkaasna waxaa laga soo sheegaya dagaalo culus oo labada dhinac u dhexeeya islamarkaana la isku adeegsanayo hubka noocidiisa kala duwan haashim cabdinaasir xogaha la xiriira dagaalka waa issoo tarayaan hadba marba marka ka dambeysa inkastoo ay u baahan tahay karuufidda iyo xaqiiqda waxa ku salaysan ee dhegeystayaashaan usoo gudbinayno in wakhti la siiyo haddana macluumada sugan iyo xogta la isku hadlayn karo ee hadda aanu hayno amana soo gaartay waxay tahay in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar abaabulan oo qorshaysan dhinacyo badan oo ka mid a magaaladana ka yimid ay ku qaadeen eefriisimiyaashii ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada moqkori ee gobolka hiiraan dagaalka waa mid culus sida dad goobjoogyaala ay soo tabinayaan ama ay ku soo waramayaan sidoo kalena waxaa lasoo warinayaa in khasaare baaxad leh durbadiiba la gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka xubno muhiim ah oo dowladda federaalka ka tirsan ciidankeeda ayaa lasoo warinaya in dagaalada ay ku dhinteen inkastoo hadda aanan sheegi karin magacyo rasmi ah oo ay u baahan tahay in wakhti loo helo ee kalufidda iyo iyo in lasoo xaqiijiyo marka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa haashim cabdinaasirow saaka weeraray fariismayaashii ciidanka dowladda federaalk ee degmada moqokori weydii lasoo dhaafay ama maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa xusuusataa in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u muuqdeen kuwa magaalada dhinacyada kasoo maraya islamarkaana deegaanadii muhiimka ahaa ee kaabiga ku hayey moqokori la wareegayey dhowaan ay ahayd markii ay la wareegeen deegaanka gumare lagu magacaabo halkaasoo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk in ka badan labaiyo toban askari ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaasi ay ku dileen meydadka qaar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk fagaaraha ayay uga carareen oo sawiro la baahiyey habeenkii xalay ayaa lagu arkayey meydadka ciidanka dowladda federaalk oo bilqan goobihii lagu dagaalamay saanado hub ah ayaa jiray oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen dagaalkan iyo dagaaladii kasii horeeyey horey waxaad ula socotaa in meelo badan oo ka tirsan deegaanada hoostaga moqokori ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalo kula wareegeen hub fara badanna ay ku qabsadeen sidoo kalena saraakiil horbowdeysay ciidanka dowladda federaalka xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamigana lafdhabar u ahaa ay halkaasi ku quurbaxeen marka saaka ayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku kal laheen ama ku jarmaadeen deegaanka ama degmada moqokori ee gobolka hiiraan halkaasoo waayadii u dambeysayba la filayey in mar un ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha u geli doonaan islamarkaana ay ka taagi doonaan raayada towxiidka dagaal ayaa socda meelaha qaar ee xogta la xiriirta dagaalkan iyo khasaaraha ka dhasha hadba wixii kusoo kordha inta aan tabintan gaarka ah aanu ku guda jirno ayaan dhegeystayaasheenna la wadaagi doonnaa allah idinkii